Maamulka iskuulka Alfi ee magaalada Beledweyne ayaa haweenka iyo dhalinyarada magaaladaasi ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan barashada xirfadaha farsamada gacanta gaar ahaan karinta dharka iyo harqaanka kuwaasi oo si bilaash ah lagu bari doono haweenka. Iskuulka ayaa haweenka u diyaariyay qalabkii ay wax ku baran lahaayeen waxaana jira haween horay u bartay xirfadani oo dhameeyay iyo kuwo kale oo weli iskuulka dhigta. Khayr Cabdulaahi Faarax maamulaha iskuulka Alfi ee magaalada Beledweyne ayaa haddaba ka warbixiyay fursadan waxbarasho ee bilaashka ah isagoo bulshada magaaladaasi gaar ahaan haweenka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan.
magaalada afarta xarumood waxaan ku leenahay xarumo ayaan ku leenahay insha allah hadduu ilaah yiraahdo marka waana sii ballaarinaynaa cid kastoo markaasi u baahanna insha allah waxaan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu ku barinaynaa si bilaasha amaba lacag la'aan ah ayadoo weliba taas ay sii dheer tahay inaan innaga ardayda aan bulshada aan ku barno een, si lacag la'aan ah ayadoo xirfadani ay aada u adag tahay oo wax kasta oo markaasi ama xirfad kastoo la bartan ay tahay ma- een, xirfadda keliya ugu adag maadaama dhaqaale ahaan ay u adag tahay een, riinjiga markaasi dadka wax lagu baro uu aada u adag yahay uguna yartahay afar boqol iyo toddobaatan dollar in markaasi uu joogo iyo in ka badan Een, runtii waana kaga faa'iideyn doonaa bulshadayna waana sii wada doonaa insha allah xirfadan ballaarinteeda laakiin waqtigan la joogo dunidu waxay gaarta horumar dadka baraha bulshada ay aada u isticmaalaan fursadan een, farsamada gacanta ee dharkarintana runtii annaga waxaan ku bixinaa si bilaasha amaba lacag la'aan ah cid kastoo markaasi doonaysa rag iyo dumarba inay ka faa'iidaystaanna waan kaga faa'iidaysanaynaa dugsigana wuxuu ku bixinayaa een, si lacag la'aan ah Een, qof kastoo doonaya inuu ka faa'iidaysto ee ku nool magaalada beledweyne iyo xarunta gobolka hiiraan xaafad kasta uu ka heli karaa